faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan rediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooron dowladda federaalk soomaaliya ciidamo geesa goobiya ay banneeyeen ciidamada ururkii la sunna ee magaalada dhuusamareeb ee galmudug wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya oo marre ku soo rogtay guddiga shashaakir u magacaabay doorashadii xalinta khilaafaadka ee galmudug maamulka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose uu ku dhawaaqa howlgalla ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan deegaanada u dhow magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose maamulka magaalada buulaberde gobolka hiiraan oo sheegay in al-shabaab ay dhibaato fara badan ku hayaan ciidamada dowladda iyo shacabka ku nool magaalada buulaberde gobolka hiiraan ee hirshabeelle madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam oo waxgalad siyaasi ahaan ka soo horjeeda ku xiray magaalooyinka kismaayo ee deegaanka goobeyn ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweyne hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan oo sheegay in isku khilaafeen qaybinta gagaarkii loogu talagalay dadkii ka barakacay duleedka dadkii ku barakacay duleedka magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan qoysaska ka barakacay fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyn oo walaac ka muujinaya caafimaaddarra ka dhalan karta goobaha ay kaga nool yihiin duleedka magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doorka run warka duure reediyo cadaado goor diyo garoba warkaasoo intaas ka faafaasa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur isniin taariikhda ku asiisan tahay afarta bisha koob iyo tobnaad ee nofembar sannada labaatan toban iyo sagaal imikii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamo geysa goobihi ay baneeyeen ciidamada ururka ilasunna ee shalay ka ambabaxay magaalada dhuusamareeb ee galmudug dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa amare ku soo rotayey guddigii sheekh shaakir u magacaabay doorashadii xalinta khilaafaadka ee galmudug dowladda federaalk soomaaliya ayaa ciidamo kala geysay magaalada dhuusamareeb ee galmudug kaasoo diyaarad looga soo qaaday magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamadan oo ahaa kuwa sida gaarka u tababaran heercmad loo yaqaan ayaa gaaraya ilaa konton askari sida aynu xaqiijiyeen ila wareedya lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wararka ayaa sheegayaa in ciidamada lagu xoojin doono kuwa dowladda federaalk soomaaliya ku sugan dhuusamareeb islamarkaasna ay la wareegi doonaan xarumaha ay shalay ay ka baxeen ciidamada ururkai la sunna ee gacanta ku haya magaalada dhuusamareeb ee galmudug dowladda federaalk soomaaliya ayaa mudoonkii lasoo dhaafay ciidamo u daabilaysay galmudug oo weli uu ka taagan yahay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya kaasoo ka dhashay arrimaha doorashooyinka la filaya inay ka dhacaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug macalin nuur cilmi cabdulla gorow qadka telefoonka kula hadlay ayaa ii sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ciidamada see geystay islamarkaasna ay la wareegeen xarumaha ay ka baxeen ciidamada hilsubna ee ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya mas-uul ay ka tahay amniga magaalada dhuusamareeb islamarkaasna ciidamadaas ay qeyb ka yihiin ciidamada suugaya amniga goobaha doorashada galmudug ee ka dhacaysa ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug caasimada dhuusamare ee xarunta galmudug amnigeeda waa beelo aad u fiican yahay alxamdulilah boqolkiiba boqol waa amni laisku halayn karo horena usii xana qaadi doon haddii alla yidhaha ka jira walaalo xilligaas xilli la kala aragti duwanaayo oo qolaba si u aragtaayay ahaad laakiin xilliga hadda aan joogno isku aragti ayaa laga yahay ciidamada kuwa hor ugu sugnay iyo kuwa la keenay dhammaantood waxa weeyaan iyo kuwa amisom waa ciidamo amniga wada suhaya kuwa gudaha ka howlgalaya iyo kuwa xarumo lagu talagalay sida ciidamada amisom garoonka maxaanku irahdaa gacanta ku haya marka kale aragti duwanaantaas waxa weeyaan xilli xoogay wax yaroo ducaa ay jireen ahayd iyadana ogaasha waa ka baxda walaal ciidamada gudaha ka howlgala waa ciidamo isku dhaf ah ciidamadii hore stateka u lahay iyo ciidamadii sidoo kale qaranka ahay waxa alla waxay gurmud u baahdaan iyo waxa alla waxay gacan u baahdaan kuwa goobaha kale kusugan ayay keenayaan waxa isku dhexyaa la yidhaha iyo wax la yidhaha nidaam darro iyo wax cabashada hadda ka taagana ma jiraan arrintan ayaa ku su-aadaysa iyadoo labada maalmeed ee lasoo dhaafay xiisada xoogan u dhexaysa dowladda federaalka iyo sunna ay ka taagneed magaalooyinka dhuusamareb iyo gurceel ee gobolkan galgaduud xaalada galmudug ayaa sii xubinaysay waxaana hardanka u dhexeeya dowladda federaalka iyo hoggaanka ila sunna uu rabaa in awood muuqata ay ku yeeshaan maamulka cusub ee la doonaya laga dhiso galmudug dhinaca kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda federaalka soomaaliya ay soo saartay amra culus oo ka dhana dhaqdhaqaaqa siyaasadeed haatan ka socda magaalada dhuusamareb ee caasimada maamulka galmudug amarkan ologeysiiyo hogaanka sir ee lusunna waljimaaca ayaa lagu sheegay in wax dhaqdhaqaqa siyaasiyada ah ula xiriira doorashada galmudug islamarkaasna aysan ogeyn dowladda federaalka soomaaliya lagu qaban karin gudaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug sidoo kale warkan ayaa la sheegay in geedi socodka doorashada looga dambeyn doono kaliya guddiga farsamo ee soo magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalka soomaaliya kaasoo ka kooban ilaa saddex iyo toban xubnood ugu dambeyn guddiga uu magacaabay sheekh shaakir oo isna ka kooban koo iyo toban xubnood islamarkaasna looga digay in shirar siyaasiyaed ay ku qabtaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa la sheegay in dowladda federaalka soomaaliya u wakiishatay howshaasi guddiga farsamo ee doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya usoo magacawda galmudug arrintan ayaa u muuqatay in dowladda federaalk soomaaliya ay markan awood u adeegsanayso xiisada ka alowsan galmudug oo sii xoogeysanaysay kadib markii hilasunna ay ka hortimid daalada dowladda ee maamulisida gobolada mudug iyo galguduud ee bartamaha soomaaliya maamulka magaalada marka ee gobolka shabeelle hoose ayaa ku dhawaaqay howlgal ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab oo laga saaraya deegaanada ku dhowdhow magaaladaasi maamulka magaalada marka ee xarunta gobolka shabeelle hoose ee koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqa dagaal ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii gudaha magaaladaasi kusoo bateen dilka ay geysanayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadibna iskaga baxsadeen goobta dilka iskaga geystaan gudoomiyaha magaalada marka ee gobolka shabeelle hoose warbaahinta kula hadla gudaha magaalada marka ee shabeelle hoose ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka howlgala magaalada marka ee shabeelle hoose ee dhowaan ay bilaabi doonaan howlgal al-shabaab laga saarayo deegaanada ku teesan ama u dhow magaalada marka ee gobolka shabeelle hoose gudoomiyaha ayaa xusay in shaabka ku dhow magaalada marka ee shabeellaha hoose ay dhibaato badan ku hayaan shacabka iyo ciidamada ku sugan magaalada marka waxa uu sheegay in ciidamada ku sugan halkaasi ay dil markasta u geystaan al-shabaabka ku dhow magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose kadibna iskaga fakadaan ayna aadaan goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose u dhow magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose caasimadiisa gudoomiyaha magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo sii hadlaya ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada amisom ee ka howlgala qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ay u suurtogeli doonta in al-shabaab ay ka saaran dhammaan gobolka shabeellaha hoose si gaara deegaanada u dhow magaalada marka oo hadda ay ka taliyaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaan kusii jeednaa insha allahu tacaala oo aan rajadeedu leenahay inaan booqasho ku taagno jannaale iyo tuulooyinka ku xeeraarsan haddii ilaahay yidhaahdo ciidamadeennu waxaan ku dhiirigelihaynaa inay amnigu laba laabaan sida ay hadda u difaacdeen dalkooda iyo diintooda iyo dadkoodaba inay lama jibaartaan waxaan ku dhiirigelihaynaa jannaale inay fooda geliyaan saacadaha soo socda jannaal inay warka keenaan intaasaan ku dhiirigelihaynaa amniga ha la sugto dadku ha la ilaaliyo ummadda ha noolaato dadku ha shaqaysto ciidanka waxaan leenahay mar waliba difaaciina hore ha u socdo difaacaas maaragti maxaa layidhahdaa ee jannaali iyo buuludhuro iska ilahayo ma rabno buuludhuro in waxaan rabnaa la dhaafo difaaca ka hore la dhigo difaaca hore inaan soo socdaan u baahannahay ciidamada deegaanka iyo kuwa nisan iskaashanaayo oo difaacaas ilaaladaas hore ku sugan waxaan ugu mahadcelinayaa sida ay shacabkooda u dhiirigeshiyeen sida ay shacabka ula shaqeeyaan sida loo ammaanayo difaacidooda insha allahu tacaala waxaan u rajaynayaa waxaan idin rajaynayaa guul maalmin lasoo dhaafay magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka dhacay dalal qorshaysan kuwaasoo mas-uuliyaddu ay sheegayaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadibna iskaga baxsanayeen goobta dalkaasi oo ka geystay ayagoo dib ugu laabtaa ayagoo dib ugu laabanaya goobaha ay ka taliyaan ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose maamulka magaalada buulabard ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in al-shabaab dhibaato fara badan ay ku hayaan ciidamadii shacabka ku nool magaalada buulabard ee gobolka hiiraan hirshabelle wararka naga soo gaaraya magaalada buulabard ee gobolka hiiraan ee hirshabelle ayaa kusoo waramaya in xalay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya lagu dilay duleedka degmadaasi kadib markii ay weerar gaadmaha kusoo qaadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab askarta la dilay oo laba ahaa islamarkaasna ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ayaa la sheegay in ilaalo ay ka ahaayeen cilbiyo laga qodaya duleedka magaalada buulabard ee gobolka hiiraan ee hirshabelle mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada oo la hadla raad iyo xadaado ayaa ii xaqiijiyey in dilka askartaasi inay fuliyeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadibna goobta iskaga baxsadeen gudoomiyaha magaalada buulabard ee gobolka hiiraan ee hirshabelle qadka telefoonkan kula hadlay ayaa ii sheegay in dalka askartaasi ay ka dambeeyay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu sheegay in fakadeen dilkaasi kadib xubnihii dilkaasi geystay gudoomiyaha ayaa sidoo kale wax xuusay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya howlgallo lagu baadgoobaya raggii ka dambeeyay dilka loo geystay askarta ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka wadaan magaalada buulabard ee gobolka hiiraan ee hirshabelle iyo sidoo kale deegaanada ku dhowdhow arrintaas way jirtaa nimankan waa way baabsamaan waa ka buria xadahooda waayahan waa markii ugu horreysay ay sidaas ay yeelaan labada asgari way jiraan iyagan labaa ka dhimatay kolleyba loo weeraro midooday oo dhaqaateen dhimashadooda aan aragnay marka way jirtaa arrintaas nabaguurkaa gulo waa baxseen ha si gaadna cabdilay u fureen waana xaradeen tabar kale ma hayaan labada horkudi wax walba ay joogeen oo meel wardi gaar ka hayeen anagu waa nagu cusub tahay dhaqashadooda in baa arkayna marka mada mada mada lasu weerana waa joogna soomaa aadan joogna waa maanlo arrintaas waa raad soo galay oo waanan ahaa meesha u dhaxay la ogyahay baantabaa dalool ma lahayn in qalindaqaashiisuna waa iska dabiici baan banaa anagu nahay waa waa jirtaa hawshaas ilaa haddeeda waa waa laisku maqan yahay ammaanka magaalada buulabard ee gobolka hiiraan ee hirshabelle ayaa muddoonka u dambeey ahaa mid laga diyrinaya waxaana weerar iyo dalil qorshaysan ka fuliyay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo weli ku xoogan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midooda afrika amisom ayaa dhankooda gobolka ka wada howlgallo iyo dhaqaaqyo militari oo al-shabaab laga saarayo deegaanada ay ka haystaan gobolka hiiraan ee hirshabelle ma jirto wax waro ka soo baxay maamulka hirshabelle ee saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ku aadan dilka askarta xal loo geystay duleedka magaalada buulaberd ee gobolka hiiraan ee hirshabelle madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa waxgalad siyaasi ahaan kasoo horjeeda ku xirxiray magaalada kismaayo iyo deegaanka goobeyn ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland kornel cabdirashiid macalin gaas oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa sheegay in ciidamo taabacsan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo odayaal dhaqmeed ay ku xireen deegaanka goobeyn ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland odayaashan lagu xiro goobweyn ayaa waxaa la sheegayaa in afar ay yihiin mid ka midna waxaa la sheegay inuu ku xiran yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxaana saddex kale ay ku xiran yihiin deegaanka goobweyn ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee jubbaland sababta xarigooda ayaa la sheegay in ka dambeysay kadib markii ay ka arti duwanaadeen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ee hogaanshaha maamulka jubbaland waxaana la sheegayaa in ahayeen odayaal dhaqameed berele ahaa kuna noolaa deegaanka goobeyn ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland
bacdisalaan adeer odayaashaas waxaa laga qabqabtay haddaan hoos ugu dhaadhaco tuulada goobweyn oo magaalada kismaayo laba iyo toban kilomitr dhinaca waqooyiga kaga beegan dadkii deegaankaa meesha deganaa wixii horey meesha looga barakiciyey ama lagu laayay intii ka hartay bay ahaayeen odayaashaasi afar nin bay ahaayeen nin magaalada kismaayo lagu xiray saddexna magaalada tuulada goobweyn baa laga qabtay waa gartay odayaashaas maxay ahaayeen maxay ahaayeen odayaashaas
odayaal deegaan ah weeye oo beeraley oo meesha degan tuulada degan siday u tahay tuuladaas ilaa toddoba tuulo oo magaalada ku hareereysan sida beerxaani cabdila biroole cabdidhoore xaarxaar yoontooy meesha la yidhaaho mukumani goobweyn dadka intaa degan meeshii aaldhiig la oran jiray akadeemiyo intaasoo tuula dadkii deganaa horaybaa loo barakacsiiyo kornal cabdirashiid macalin cali gaas oo sii hadlayay ayaa sheegeen odayaashan lagu xiray deegaanka goobweyn ee magaalada kismaayo duleedkeeda ku yaala in ciidanka jubbaland ay jirdileen islamarkaasna inta indhaha laga xiray ay madaxweynaha jubbaland ciidankiisa ay saarteen gaari cabdibilaa islamarkaasna ay ku xireen deegaanka goobweyn ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay in madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe uu dhibaato badan ku haya shacabka ku nool qaybo ka mid a deegaanada jubbaland si gaara gobolka jubbada hoose uu sheegay in qofka ka arti duwanaad uu gelinaya xabsi ama uu kasoo masaafurinayo deegaanada uu ka taliya maamulkiisa ee maamulka jubbaland markii la xiray gaari cabdi bilaa lagu guray indhaha laga xiray gacmahana waa laga xiray meel iyagu xabsi ay u samaysteen dad kalea lagu xareeyey nin kalena kismaayaa laga soo qabtay meeshaasay ku daryeen laba habeen wax loo sheegayna dee ma jirto dadka waxba looma sheegaba markii la xirayo iyo markii kale intii guriga un lagala baxaa indhaha laga xiro yaa la dilaa oo meesha ka boore la yidhaaha lasoo dhigaa meydka halkaasuu yaalaa baa la yidhaha ciyaalada iyo dadka markay arkaan baa lasoo qaadaa haddii cid nala hadlayo oo hadda wax la weydiinayo ama loo dacwoonayo maba jirtaba nimankana qabiil baa hadda lagu taargetgaraynayay afartooda isku juufay ahaayeen dadkii deegaanka u dhashay oo ilaa goobweyn iyo khaamkhaam iyo luglow iyo yoontoy iyo ilaa iyo buuribudin dadkan magaalada duleedkeeda sacmooja xiniiley dadkaan dhulkaan degan waaye akademiya iyo waa dadkii la barakicinayay oo beerahoodii iyo guryahoodii xoogga lagu haystay madaxweyne hirshabelle maxamed cabdi waare iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa la sheegay in isku khilaafeen qeybinta gargaarkii loogu talagalay dadka ku barakacay duleedka magaalada balweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabelle ayadoon qoysaska ka barakacay fatahaadda webiga shabelle ee mara magaalada balweyn ay walackii xoogan ay ka muujinayaan caafimaaddarra caafimaaddarra ka dhalan karta goobaha ay kaga nool yihiin duleedka magaalada balweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabelle ayadoo dhowaan deegaano ka tirsan maamulka hiirshabeelle uu ku fatahay webiga shabeelle kaasoo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ku nool deegaanada ka tirsan maamulka hiirshabeelle si gaara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hiirshabeelle ayaa waxaa iminka dadka halkaasi ku nool ee wala xogan ay ka muujinayaan in cudurro ay ka dilaacaan goobaha ay ku barakaceen dadka ka guuray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hiirshabeelle islamarkaasna haatan ku sugan duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hiirshabeelle bashiir oo ka mida dadkii ka barakacay gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabelle iminkana ku nool deegaanka ceel jaalaleer oo ku yaala duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabelle oon qadka telefoonka kula hadlay ayaa walackiigu xoogana ka muujinaya in cudurro aan la aqoon ay ka dhashaan dadka ku barakacay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabelle maadaama halkaas aysan ka jirin musqulo iyo sidoo kale goobo caafimaad oo lagula tacaalayo cudurrada ka dhalan karaa dadkii halkaas ku barakacay waxauu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya maamulka hiirshabelle iyo hay-adaha samfalka looga baahan yahay in halkaasi xaramo caafimaad ay ka hirgelshaan si looga badbaado cudurada ka dhalan kara dadka isku yimid magaalada balweyne gobolka hiiraan hirshabelle duleedkeeda deegaanka ladhaceel jaalle halkaasi ay ku nool yihiin in ka badan konton iyo kow kun oo qos oo ka barakacay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada balweyne gobolka hiiraan hirshabelle biyaha fatahaadii way dhammaatay oo hadda wax yaraa ka haray oo la taabo karin boosameeradii iyo wixii qaardaradii ahaayee soo baxay caafimaad darradii meeshaasi ka wajahday iyo saameynta kaleeto xagga caafimaadka kanaacadii oo haddeertaanbu sidii waxaahayta si aad iyo aad meeshii u baahsan oo aan laguu fakarin magaaladii gudaheedii wax haddeertaan gargaar caafimaad oo dadkii la garab taagan oo haddeertaan wax u sheegaya una ma jiraan caafimaad darro aada u baahsan laga jirtaan oo dadka xitaa badankooda ay soo bixi laayeen oo ilaa hadda waxay ka cabsi qabaan ayagoo roobabkiina istaageen qoraxdiina ay soo baxday waxay joogaan meelihii ay ku kala baxeen ma garat way dhammaadeen wadadayda biyihii horgoyna way dhammaadeen magaalada hoose inaan tagaan kasoo danaystay waa soo noqday laakiin xagga caafimaad darro ayaa hadda loo baahanya ama ayne oo dadkii kanaacadii iyo wixii xaar ahaayo magaaladii ilo meelaha magaalada soo dhex galay oo caafimaad darro ay ka dhalanaysa ma ayne sida kaleeto magaaladeedu degan tahay jawigeedu waana caadi iyo hadda shalay madaxweynihii madaxweynaha federaalka soomaaliya uu noo imaaday mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wasaaradihii oo soo diray wasiirihii oo soo diray gebigoodba waa joogaan wasiirka waxbarashada uguyahay meeshaan way wada joogaan marka hadee aada iyo aadayna umahadsan yahin markaasu laakiin waxaa wax isagoo sii hadlayay ayuu ka hadlay gargaarka dowladda federaalk soomaaliya maamulka hiirshabelle iyo gobolada dalka ka socda ee lagu talagalay dadka ku barakacay duleedka magaalada balweyn ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle waxauna sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle ay isku haystaan deeqdii loogu talagalay dadka ku dhibaataysan duleedka magaalada balweyn ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle waxauna sheegay in weli ay dhibaataysan yihiin dadkii ku barakacay duleedka magaalada balweyn ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle wuxuu sheegay in deeqda hadda lagu talagalay dadkaasi ay ku xidhaysan tahay goobo ku yaala balweyn islamarkaasna aysan weli suurtagelin in gargaar la gaasiiyo dadka halkaasi ku dhibaataysan maadaama khilaafkii u xoogan iminka u dhexeeya gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo sidoo kale madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare oo isku haystaa cidda qaaminaysa deeqda lagu talagalay dadka ku dhibaataysan duleedka magaalada balweyn ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle alxamdulilah dowladda federaalku aad ay ugu mahadsantahay gargaarka degdega ee nagala soo hor istaagin nala soo hor istaagtay nala kala istaagtay laakiin dad badan oo maamulka hirshabeelle ah ayaa xoo hayeetay nidaamkii iyo dastuurkii kala dambeyntii wax lagu ahaay ayaana la hayninoo oo ayagana way iska imaan doontaa hadduu ilaahay yidhaahdo wax had jirtaa suugaar waxaana buskud iyo cunto iyo dhar iyo waxaas siiri iyo teendho aanan oo gobolkan caafimaada oo soo gaaray oo ilaahay abuurtay ma jiraan wax oo haba yaraatee daawaa oo dalkan soo imaaday ma jiraan caafimaadkuna inkastoo hadda aan la dareemin ay dadku magaalada soo galaan caafimaad darrada wajahdo ayay dareemi doonaan oo hadeertan dadkii magaaladii ka cabsoo caafimaad darrada caabsoonayn booqoodii ganacsi iyo meelahoodii ay deganaayeen waxay uga baqaayeen waa intaas waa ma garata hay-adaha maamul hay-adaha caafimaadka maamulka hirshabeelle waxaa leeyahay war dadkii miyaa baahan maatadii miyaa baahan waalidkii yaa baahan inaad usoo gurmataan oo aad ka qayb qaadataan inaad soo rartaan oo magaaladoodii aad soo dejisaan oo xoo hayata caafimaadkii iyo boosanaadadii dumay iyo wixii dumay aad la aragtaan oo aad kala qayb qaadataan inuu ilaahay idigu duwaan aan xoo hayata iga rajaynaa dowladda federaalkani intay nala garab istaagi karto way nala garab istaagtay waana uga mahadcelinaya dowladda federaalka soomaaliya inkastoo ayadoo ay ka shaqaylaadahay maamulka aan annaga leenahay oo gobolkeena ka shaqaylaada magaalada balweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabelle oo iminka kasoo hagaagaysa fatahad uu sameeyey webiga shabeelle ayaa duleedkeeda waxaa ku nool qoysas ka barakacay gudaha magaalada balweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaana la daaladhacayaan duruufo dhanka nolosha ah oo soo food saartay tan iyo markii ay ka barakaceen guryahooda oo ku yaala gudaha magaalada balweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabelle taasoo sababtay in ka barakacaan guryahooda kadib markii fatahad iyo daad xoog leh ay soo galeen guryahooda oo ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle warkii duur oo aad kala socotaan raadiyaha cadada wanagantaas warka duur maanta waxaa soo saaray sharmako suley cumar axmed warhaam saxiifo iyo mahad nuur axmed ayaa si wada jira warka maanta u farsameynayay anigoo xasan axmed maxamed ayaan la socodsiinayay cidda warka u socda isagoo maqlaya qoraalda sawirata waxay dib heli karaan bejan teleedkan ku leenahay www radio cada com warkan warka xiga saaxiibadan dhegeysanaya duur wanaagsan